bal haddana aynu eegno taswiirta tobnaad mararka qaarkood miyaad cadhootaa markii aanan lagu maamulin si xaq ah amaba mid idinka idinka mid ah markii uu helo lacag ka badan wixii aad hesheen markii aad wada qabataan shaqo isku mid ah oo aad wada shaqaysaan saacad isku mid ah mar mararka ka mid ah ciise waxa uu u sheegay dadkiisa masaalkan marar mar ka mid ah nin ayaa waxa uu doonayay dad beertiisa ooga shaqeeya markaa waxa uu helay in intiina waa ay ku faraxsanaayeen shaqada ay heleen ninkii markaasi waxa uu haddana imid suuqa oo wuxuu arkay dad kale oo meesha tagtaagan oo aan shaqo haynin markaasu wuxuu ku yidhi miyaad doonaysaan in aad ka shaqaysaan beertayda oo marka ay maalintu dhammaatana intaas ayaan idin siinayaa waa ay oggolaadeen oo waa uu siiyey haddana markii casirkii la joogo ayuu kuwa kale oo aan shaqo haynin arkay waxa uu siiyey shaqo hadeerna hataa markii gabaldhucu uu ahaa waxa uu halkay kuwa badan oo aan shaqo haynin oo waxa uu shaqo ka siiyey beertiisa markaasuu wuxuu ku yidhi midkii maamulaha ahaa u yir shaqaalaha oo dhan si ay u helaan mishaarkooda markaasuu wuxuu ku yidhi sii lacagta oo ka bilow kuwii hadeertan imid kuwii galabtii yimid kuwii duhurkii yimid ilaa sidaas ninkii sidaa ayuu yeelay oo mid kasta waxa uu siiyey intii lagula ballamay dadkii markaa iyaga ahaa ee bilaabay shaqada subaxii waa ay caroodeen oo waxa ay yidhaahdeen siday u dhacday in aannu iskuga xelno dadkii hadeer yimid markaasuu ninkii beerta lahaa ku yidhi miyaanan idin siinin wixii aannu ku ballannay waxa uu yidhi hataa kuwii hadeer yimid haddii aan siiyo wixii aan doonayo aniga ayaa iskale lacagta sidaan doono ayaanan yeeli karaa idinma aanan khiyaanin maxaa yeelay waxaan idin siiyey wixii aannu ku ballannay ciise ayaa waxa uu yidhi kuwa hadeer ah kuwa ugu dambeeya waxa ay noqon doonaan kuwa ugu horreeya kuwa ugu horreeyana waxa ay noqon doonaan kuwa ugu dambeeya ilaahay waxa uu siiyey awood dheeraad ah kuwa isaga raacsan ee rumaysan markaa ciise ma uusan samaynin in uu siiyo kuwa iyaga ka mid ah qayb fara badan kuwa kalena wax yar waxa uu dadkaasi wada siiyey qayb isla eg